Biyo la'aan ayaa soo wajahday bulshada ku nool deegaanka Ceel Kibir ee gobolka Galgaduud ee maamul goboleedka Galmudug kadib markii cilad farsamo ay soo wajahday ceelka deegaankaas. Bulshada ku nool deegaankan oo ka kooban xoolo dhaqato, beeraley iyo kuwo ganacsiyo yaryar ku leh deegaanka ayaa markii hore ku tiirsanaa biyaha xareedda iyo kuwa ay ka heli jireen ceelka deegaanka oo sanadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo afartii dowladii Maxamed Siyaad Barre halkaas ay ka hirgelisay. Qaar ka mid ah bulshada deegaanka ayaa ka hadlay biyo la'aanta deegaanka ka jirta iyagoona codsaday in ceelka dayactir lagu sameeyo.
ceelka meesha ka qodaan siddeetan iyo afartii ilaa xilligan waa ku dadaalayay hadda ka hore laguma biyo waayin wax walbaa soo marnay dowladdii maxaa siyaad bare dhiciddeedii waa soo marnay waa joogi jirnay weli godka godadka waa ka roonayn hadda godkiiyaa naga qaribnay godkii waa maaray weyne keysanka hoose weeye la qaran hoos u gaaray marka waxaan sheegaynaa een, awaaxda masiibooyinka iyo qobadii ku shaqale godkaas in naloo qodo een, waa kirsh ninkaani waa ninkii ceelka intaas kontonka sano ka hor ka qoday godkii in la bedelo maahane asaga waa eber godka hoose haa godka hoose in naloo qodo maahane waa eber inta kale barkada male halka ceelna waa naga hallaabay wasaaradda galmudug mar dhexe xoogaa ay noo waxwaxeeyeen baa markaan ka hor lagu cabbayey wixii waa naga xumaadeenoo hoos iyo kaysinimada hoose oo aan la gaari karin ayaa hadda caqabadi ka timid oo duni- duulimataan ka jiraa waxaan codsanaynaa dowladda galmudug midda federaalka hay-adaha caalamiga in ceelka nalka soo gaaro
ilaa xilligii siyaad barre ceel laga maxamed siyaad barre dalka xukumaya ceel laga qoday ceelkaas laga qoday isagoo dadkii cabbayo oo wanaagsan yihiin oo xoogaa uun la roon yahay waxaa dillaacay tubooyin hoose markuu biyola'aan noqdo biyola'aanna wuxuu la noqday ciid ayaa ku socotaa la yidhi oo tubo hoosoo dillaacsan oo qaraxi dillaacyaha jirta marka sidaa darteed waxaan leennahay oon codsanaynaa oo dadka codkiisa annagu aan ku daraynaa in meeshaan si degdeg ah loogu soo gurmado looguna qodo ceel biyola'aan baa ka jirta inaan uga warbixinno maamulka galmudug iyo hay-adaha samafalka hay-adda masiibooyinka qaranka inaan uga warbixinno ayaan u nimid haddaan biyo soo gaarsiin karnana booyada wax ku soo gaarsiinno een, dowladdana uga warbixinno intaasaa socodkanaga u ah meesha waxa ka jira markaan sheegno ceelka cada kibir oo wax badan la cabbi jiray een, maamulka dawligana wuu og yahay mar bay farsamo yar ka qabteen farsamadii yareed way shaqay weyday een, ummaddii jiidaal iyo oon biyo la'aan ayaa isku haya waxaan codsanaynaa waxaan codsanaynaa oo codsanaynaa in meesha biyola'aanta laga soo gaaro laba xilli oo kululna fooday ku soo hayaan xilli waa bishii ramadaan xillina waa bishii maarso Helitaanka ceel biyood ayaa muhiim u ah dadka deegaanka Ceel Kibir kuwaas oo xilligani wajahaya xaalad biyo la'aaneed.